munaasabadan oolanka dabaaldegaya sanad guuridii afartan iyo toddobaad ee aas-aaska isbitaalka banaadir ah saas oo kalena laakabandhikaya cilmi baarisa ka saabsan caafimaadka aadi iyo dhallaanka yaa lakaga wadii magaalada muqdisho munaasabadda ayaa waliba laka marti qaaday wasiirka iyo wasiiru dowlaha caafimaadka xildhibaana bahda caafimaadka iyo marti sharaf shalgadiisanga iyagoona munaasabadda laakabandhiki dooda iyo warqabadka isbitaalka oo sanadkii lahadhaafi adeegyo caafimaad oo beeslaaan qabday dad badan agaasimaha guud isbitaalka banaadir toreso fartuun shariif maxamed yaa markaasi sharaxaad kubiidi munaasabadan iyo muhiimadda yeelata waxaa halkan usoo istaaga keliya mahad celin waaye iyo munaasabadeena maanta afartan iyo toddobada guurada isbitaalka banaadir oo maanta daaran in aan cilmi baaristii oo runtii aan ka gudubno hadal iyo maxaa la sheega aan ka gudubnay oo aan u gudubnay xog huban maadaama aan ka shaqaynayna isbitaal caqabado baa jira caqabadahaas dhaqaatiir baa ka samaysay iyo shakhsiyaad aad muhiim u ah waqti geliyey qarash geliyey waxaan idinka codsanaynaa in maanta abstractiska ay halkan kusoo bandhigi doonaan aan jeedino aan dhegaysano wasiiru dowlaha wasaaradda caafimaadkiiyo haana ku mid eh xildhibaanada dowladda federaalka oo ku hadalay munaasabadda yaa aan mahadnagii waana bogaadii maamulka iyo shaqaalaha isbitaalka banaadira banaadir wuxuu u shaqeeyaa labada ugu nugul bini'aadanka oo ah hooyo iyo dhallaan hooyo iyo dhallaan haddaysan la horumarin wax dhacaayo ama wax horumaraya ma jirto marka waxaan rabnaa caawo anoo oga faa'iidaysanaayo sanad guuradii afartan iyo toddobaad banaadir maanta shalay meeshuu jooga ma joogo waxaan kaloo rabaa inaan caawa intaanan gelin aan runtii hambalyo iyo bogaadin oo aada u ballaaran aan u gudbiyo agaasimaha cisbitaalka banaadir iyo ku-xigeenkiisaba waxaan rabaa hambalyo bogaadin iyo xasuus aan dhammaanayn inaan u gudbiyo halgankii dheeraa ee cisbitaalkan soo gaarsiiyey tan iyo wakhtigii uu dhacay burburkii kun sagaal boqol sagaashan iyo kowdii raggii u kacay oo ahaa guddiga isku dhafka ee caafimaadka ee magaalada muqdisho qof caafimaad ka shaqaynaya oo mushaar qaadanin waa dareemi karaysaa niyad xulid xataa qofka uu dawad ma caafimaadayo adoo hooyo ka umbulinaya hooyo u shaqaynaya marka waxba kaa soo gelaynin oad cidi jirin qofkii waxaa waya dhibaata ku tahay marka wasiirka in lasoo qaadayo bajet lasoo sameeyo qof kasta oo ka shaqeeya isbitaal banaadir iyo isbitaal martinina in dowladda mushaarta isagoo waajib wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada soomaaliya dhakhtar cali xaaji aadan oo munaasabadda hiri ayaa sheegay in marwalba iyo ku go-anta wasaaradda garab istaagga bahda caafimaadka waxaan ammaanayaa dhammaan shaqaalaha isbitaalka dhakhaatiir iyo kalkaaliyaal iyo shaybaaristayaal iyo nadaafad iyo waardiye intaba dadaalka xoogga leh ee ay ugu jiraan inay u adeegaan bulshadooda ayadoo aan ognahay nambarka aadka u badan ee sanad walba iyo bil walba ay u adeegaan ayagoo maaragtay in badan oo ka mid a ay ku shaqaynayaan si mutadawacnimo ah oo aan waxba qaadanin wasaaradda caafimaadka isbitaallada ay gacanta ku hayso ay ugu horreeyaan isbitaal banaadir iyo martini waxa ay tusaale nool u yihiin waxa ay qabato wasaaradda caafimaadka waa waxa ugu muhiimsan ee ay ku faanto